إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada burundi ayaa dhimashada dhaawac waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe siyaasi kasoo horjeeda farmaajo ayaa waxa uu ku eedeeyey inuu yahay nin dhantiisa fiirsanaya askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay dagaal waxay ku qaadeen saldhigyada shisheeyaha ee shabeellaha hoose iyo jubbada hoose xaflad loo qabtay iskuul lamida kuwa ku yaala dalka ingiriiska ayaa waxay ka dhacday magaalada hargeysa iyadoo sanadkii laba kun iyo labaatankiina iskuullada ingiriiska lagu daray in caruurta yaryar loo dhigo falalka qowmuluudka arday ka faa'iidaysatay xamlada tacriibul umma ee walaayada jubbooyinka ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey salaadiinta jubbooyinka iyadoo kulan barbar socdayna laga soo saaray qodobo muhiim ah warka dibaddana maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waxay sheegteen inay qaadeen weeraro ka dhacay magaalooyinka riyaad iyo jiddah ee dhulka uu maamulo maamulka ala sacuud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askar u dhashay dalka burundi ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraanta hal askari oo burundeys ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay ka gadaal markii qarax lagula beegsaday deegaanka buurana ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo burundeysku ay fariisan ku leeyihiin xarakada shabaab almujaahidiin ayaa durbo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa burundeyska lala beegsaday horey askar badan oo burundeys ayaa halkaa loogu dilay halka kuwo kalena loogu dhaawacay askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho geesta kalena ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay dagaallo ku qaadeen saldhigyada shisheeyaha ee shabeellaha hoose iyo jubbada hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya gelinkii dambe ee maalintii shalay ciidamo ka tirsan shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay howlgal gaara ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho howlgalka waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda tarabuunka ee degmadaas waxaana lagu beegsaday mid ka mid a askarta dowladda federaalk ee ku sugan waxaa la xaqiijiyeen howlgalka oo mid gaar ah lagu khaarijiyey askarigii uu hadafka ahaa sidoo kalena waxaa goobta isaga baxsaday raggii dilkiisa ka dambeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo gaaray halkii uu dilka ka dhacay ayaa la arkayay iyagoo taxadar gooni ah qaba sidoo kalena sheegaya inay halkaa ka wadaan howlgallo ku saabsan dabagalka raggii dilka ka dambeeyey dhanka kale gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxa ay mujaahidiinta habeenkii xalay ka fuliyeen dagaalo ay la beegsadeen shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa gobolka shabeellaha hoose mujaahidiintu waxay dagaal toosa oo safa ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ee jannaale awdhegle iyo sidoo kale beriire dhanka kale jubbooyinka waxay mujaahidiintu xalay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka husingow ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow ayaa sidoo kale la mid a ciidamadii xalay ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen isku soo wada duub oo howlgalka gaarka ah ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale dagaalada lagu qaaday shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ee ku sugan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo afar labaatan saac ka hor sidan oo kale mujaahidiinta ay magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka sidoo kalena ay dagaallo ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ee jubbooyinka
xaflad loo qabtay iskuul la mid ah kuwa ku yaala dalka ingiriiska ayaa waxay ka dhacday magaalada hargeysa iyadoo sanadkii laba kun iyo labaatankii daruusta iskuullada ingiriiska lagu daray in caruurta yaryar loo dhigo falalka qowmuluudka maxamed cali ayaa faahfaahinaya waxaa magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan kusoo badanaya falalka ka dhanka ah diinta islaamka magaalada ayaa waxaa ka dhacday xaflad loo qabtay iskuul la mid ah kuwa ku yaala dalka ingiriiska laguna dhigo casharada lagu barto iskuuladaas iyadoona shahaadooyinkiisa ay bixiso dowladda ingiriiska kaasoo caruurta lagu baro dhaqan xumo baahsan duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed ayaa sheegay in iskuulkan ay ubadkiisu dhigtaan uuna ka fiican yahay dugsiyada qur-aanka kariimka ah oo ay horay usoo dhigteen ubadkiisa laakiin maanta halkan waxaan taaganahay anigoo waalida waxaan ku faraxsanahay carruurtaydu inay dhigtaan iskuulkan inankayga liibaan antayda caasha iyo antayda cawo iyo awlaadda kaleen maayarka u ahayo iyaguna carruurtaydiya iskuulkan anigu waalid ahaan waan ku faraxsanahay waxaanan ugu faraxsanahay waxaa layidhi ceel ninkii ku jiraa ka soo warrama carruurtaydaan ula sheekaystay iyagaan weydiiyey iyagaa ku faraxsan iskuulkan iskuullo badan bay soo dhigteen malcamaday galeen waan wada waraysan jiray iskuulkan waxay ugu faraxsanaysa aanay ugu faraxsanayn meelihii hore soo mareen mar hadday iyagu raalli ku yihiin iskuulkan waxaan garayaa inuu iskuul wanaagsan yahay sidoo kale maamulaha iskuulkan ayaa sheegay in shahaadooyinkiisa ay bixiso dowladda ingiriiska isagoona ku faanay inuu yahay kii ugu horreeyey ee hoostaga dowladda ingiriiska islamarkaana ku yaala magaalada hargeysa waxaa halkan ku cusub waxa weeye g c s egan iyo eelefalkani waxa weeye kuwo hoostaga tasdiiqina ka haysta shaambadda dowladda ingiriiska waa markii koowaad ee iskuul hargeysa ku yaallay uu si toosa ugu guulaystay inuu helo shaambadda dowladda ingiriiska taasoo micnaheedu tahay marka aad organisation ka soo qaadanaysid amba urur gaara aad ka soo qaadanaysid shahaadada iyo marka ay dowladi kugu aaminayso credibilitigeeda amba ay kugu aaminayso maxay ahaytoy inaad xambaari karto manhajkeeda runtii way kala adag yihiin sanadkii laba kun iyo labaatanka ayaa iskuullada ku yaala dalka ingiriiska lagu daray in caruurta yaryar loo dhigo falalka qoomuluudka ah waxaana kan hadda ku yaala magaalada hargeysa maadooyinka lagu dhigo ka mid ah kuwa lagu dhigo iskuullada ku yaala ingiriiska iyadoona dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ay aada uga soo horjeesteen arrintan siyaasi kasoo horjeeda farmaajo ayaa waxa uu ku eedeeyey inuu yahay nin dantiisa fiirsanaya maxamed ciise ayaa faahfaahinaya xuseen macalin oo ahaa la taliyihii hore amniga ee farmaajo haddana madax ka ah macad sirdoon oo xoogaha soomaaliya u aruuriya maraykanka ayaa farmaajo ku eedeeyey inuu yahay nintiisa fiirsanaya aan shacab u danayn xuseen ayaa farmaajo ku eedeeyey inuu yahay danayste isagoo ku safeeyey inuu u dhaqmo sida magafe farmaajo dee dalkan inuusan danaynaynin ay dadku wakhti hore inta waxgaradka u ogaayeen shacabkuna hadday kusoo baraarugeen nin sidii magafaho kale u dhaqma oo maaragtay waxa isaga u dan ah kaliya ka shaqaysta dalkana aan u shaqaynin ayay tusaale cad u tahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in farmaajo xitaa u quurin inuu la hadlo hooyooyinka carruurtooda ka maqan oo etoobiya loo dhiibay wadooyinkana ku oonaya dadka damiirkooda gubanaya hooyooyinka habeen maalin walba jidad ka soo istaagaya oo ilmaheenaan naga maqan dhahaya inuusan hal maalin maaragtay yani la hadlin waa dee doqonnimo iyo kibir markay isku darsamaan ayaa uun saas qofku u dhaqmi karaa laakiin qof caqli u saaxiiba kibirna uusan ku jirin dadka ugu yaraan wax ka sheeganaya ama mas-uuliyaddiisa ku hoos jira sidaas uma maaragtay yaraysto uma yaso madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo ayaa dareemaya culaysyo badan oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradsan iyo xitaa dadka shacabka ah arday ka faa'iidaystay xamlada tacriibul umah ee walaayada jubbooyinka ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen maxamed muudey axmed abu muslim ayaa faahfaahinaya bandhigan ayaa waxaa soo bandhigay ardaydii ka faa'iidaysatay xamladii uu iclaamiyey maktabka dacwada degmada saako oo ahayd barashada luqadda carabiga taas oo loogu magacdaray tacriibul umma inta uusan bilaaban bandhiga ardayda ayaa soo diyaarsadeen ugu horeyn waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaana soo jeedinayay mid ka mid ah ardayda acuudu billaahi min ashaytaani arajiim awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
qur'aanka kadib waxaa furmay bandhiggii iyaga oona laba arday la kala yidhaahdo ayman iyo jaabir goobtaa ku soo bandhigay su'aalo ay isdhaafsanayaan xaaladaha caafimaadka السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله العناية بالصحة في العسل شفاء مريض أنت نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة هل ذهبت إلى الطبيب لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه لا لم أسمع بها sidoo kale waxaa bandhigani qayb ka qaadanayay macallinkii ardayda gacanta ku hayay kaas oo mid ka mid ah ardayda uu wax ka su'aalayey su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay meeqa ayay ka kooban tahay luuqadda carabiga waa sideed iyo labaatan xarf
waa maxay magaca loo yaqaano
alabjadiya xuruufu lmaktuuba
gunaanadka bandhiga kadib waxaan wax ka weydiinay macallinkii gacanta ku hayay ardayda kadib waxaan go'aansaday kadib markay ii yimaadeen arday ka mid ah ardayda magaalada jo- joogto een, ah, dhallinyaro ka mid ah dhallinyarada magaalada joogta iga codsadeen inaan luuqa carabiya aan u bilaabo kitaabka la yidhaahdo khayru naadiqiin adduruusu luqata alcarabiyati khayru naadiqiin kitaabkaas oo inta badan luuqadda carabiga ah dadka ibtidaa'iga ay ka bartaan barashada luqadda carabiga ee uu iclaamiyey maktabka dacwada wilaayaadka waa mid lagu horumarinayo dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada la gaarsiiyo barashada luqadda carabiga dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey salaadiinta jubbooyinka iyadoo kulan barbar socdayna laga soo saaray qodobo muhiim ah dowlad muddo sideed maalmood u socotay ugaasyada iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo dadka ka qayb galana ay gaarayeen soddon iyo shan dowladda ayaa waxay ahayd mid daruus muhiima lagu qaatay islamarkaana macallimiin kala duwan ay wax ka dhigayeen mid ka mid a odayaashii dowladda ka qayb galay ayaa waxa uu ka warramayaa qaar ka mid a daruustii ay qaateen awalan waxaa ugu horeeyo alqur'aan alkariim Een, midda labaad atafsiir oo alqur'aan alkariim een, juska ugu horeeyo Een, xagga axaadiis kitaab la yidhaahdo is- islaaxu lmujtamic noqobada kitaab la yidhaahdo matnu abi shujaac uu leeyahay axmed ibnu xuseen axmed alasfahani kitaabkaasoo fiqi ah een, halkaas aan ku qaadanay waxaan kaloo qaadanay alwaajibaat almutaxatimaat kitaab loo yaqaano oo caqiide ah ayaa isagana halkaan ku qaadanay maalmahan waxaa kaloo halkaa ku qaadanay alwalaa walbaraa oo min ahami usuul iliimaan ah ayadana waan qaadanay waxaa kaloo halkaa lagu caddeeyey almunaafiquuna walmunaafiqaat khadaruhum wa sifaatuhum fii kitaab illaah waxa ay ku leeyihiin dowladdan oo sanadla ah ayaa bayaan odayaashu ay ka soo saareen waxay ku baaqeen in qabaa'ilada soomaaliyeed ay shareecada islaamka ku dhaqmaan islamarkaasina ay ka hortagaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dhinacyada garabka siinaya waxa ay xarakada shabaabul mujaahidiin ugu baaqeen inay sii labelexaadiso amaba sii xoojiso jihaadka ay ku jirto bayaanka waxaa ka mid ahaa qadiyadda diyada oo lagu ballamay in si hufan loogu wareejiyo dadkii xaqa u lahaa qodobada waxaa kaloo ku jirta arrinta guurka oo asigana ay ka taagneed caqabad taas oo ah qaadiyeynta guurka waxaana laga gaaray go'aan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka suldaan cabdiqani ayaa waxa uu akhrinayaa qaar ka mid ah qodobadii amaba bayaankii ay soo saareen qodobka labiy tobnaad waxaan caddaynaynaa in ka qayb qaadashada doorashooyinka ay tahay arrin gaalimo ah sida ku cad kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam qodobka saddex tobnaad waxaan boorinaynaa in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada gaar ahaan qabaa'ilada si ay qayb uga qaataan xoraynta dhulalka muslimiinta qodobka afariy tobnaad waxaan dardaarmaynaa in mujaahidiintu ay sii xoojiyaan jihaadka faralcaynka ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta qodobka shan iyo tobnaad waxaa kaloon dardaarmaynaa in la xoojiyo la dagaalanka akhlaaq xumada ku baahaysa dalka lana beegsado kuwa hormuudka ka ah fasaadka ummadda munaasabadda lagu soo afjarayay dowladdan muddada toddobaadka ka badan socotay gebagabadeedii waxaa ka hadlay waaliga walaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waxa uu bogaadiyey qodobada ay odayaashu soo saareen waxa weeyaan qodobo muhim ah ayaa waxa weeye nuqabadu iyo wilaayaduba ay ka wada hadleen ilaahay mahadii qodobadaas oo dhanna waa la isku raacay si fiicanna waa looga wada hadlay qof walba fikradduu ka qabay ayuu ka soo jeediyey hadday noqon lahayd tadbiiqinta sharciga ilaahay oo qabaa'iladii in lagu tadbiiqiyo kitaabka ilaahay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam ay ugu horreyso waxa la tadbiiqinayo addimaa diyaadka iyo xeerarka iyo waxaasoo dhan in waxa weeye hal meel laiskula dilay akthar waxaan leenahay boqolkiiba sagaashan dadkii iska lahaa baa la siiyaa ugu dambayntiina waxa uu abaalmarin guddoonsiiyey ugaaska beesha bartire oo ka mid ahaa ugaasyadii dowladda ka qayb galay asigoo oo sababtana ku sheegay in beeshu ay horumar weyn samaysay islamarkaasina waxyaabo badan ay qabatay intii xilka uu hayay beesha bartire naqiibkeeda ayaan u yeeraynaa waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala qore aa ka ah waa cusub yahay bacdiisaa laga fiiqay waxa weeye qiimihu joogana waad garanaysaan intaas iyo ka badan bay mutaysatay marka insha allahu tacaala waxa weeyaan jazaahum allahu khayran aad bay u dadaaleen qabaa'ilo la mid ah oo waxa weeye hadda la barbartamayana way jiraan alqabiila almithaaliya soo maaha almuxaafada almithaaliya walaayaadka islaamiga waxaa ka dhaca dowlaad diini ah iyo kulamo isbarbar socda oo looga arrinsanayo aayaha ummadda ee aakhiro iyo midka adduun halka dhegeystayaal warka idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waxay sheegteen inay qaadeen weeraro ka dhacay magaalooyinka riyaad iyo jiddah ee dhulka maamulka al sacuud uu ka taliyo kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka yeman ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay qaadeen howlgal ballaaran oo sida ay sheegeen ka dhacay gudaha magaalooyinka waaweyn ee maamulka al sacuud uu ka talsho afayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic waxa uu sheegay in howlgalkan oo maanta dhacay uu ka dhacay magaalooyinka riyaad iyo jiddah sida ay sheegayeen xuutiyiinta waxa uu weeraradan oo loo adeegsaday diyaaradaha darooniska iyo gantaalaha ridada dheer lala beegsaday wasaaradda gaashaandhigga iyo xarumo kale oo maamulka al sacuud muhiim u ah goobaha la beegsaday sida ay sheegayaan kooxda xuutiyiinta waxaa ka mid ah shirkadda aramco ee shidaalka taas oo xaruntoodu ay tahay magaalada jiddah howlgalladan ay sheeganayaan kooxda xuutiyiinta waxa uu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay isbahaysiga carabeed uu kordhiyey duqaymaha xooggan ee uu ka geysanayo dalka yemen kuna beegsanayo kooxda xuutiyiinta warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan doornimadan waa inaga inta